waxyaabahaas u sheegaan marka qiyaaska iqtiraaniga qaarkood aimada waxay leeyihin qiyaaska iqtiraaniga ah iyo qiyaasu tamhiilku waa isku mid waa rag badan ay qabaan jumhuurtu saas u badan yihin oo haddii maalan la yidhaahdo adduratu yaxrumu fiiha ribaa yaxrumu fiihi ribaa qiyaasan cala alburi bijaamici ilkayd qiyaasu tamhiil bu iska noqonaya duraha baalka hawdhuka la yidhaahdaa ribadu waa waa ribadaa gelayso waa ku xaaraan riboyaadka in la kala badiyo inoo u qiyaasayna burka waa bijaamici ilkayd marka dee tanna waa loo dhigi karaa marka qiyaaska iqtiraaniga oo waxaa la odhan karaa yani durihii baad waxaad ka dhigi kartaa muqadimatu suqraa burkiina waxaad ka dhigi kartaa muqadimatun kubraa kaylkiina waxaad ka dhigi kartaa muqadimatun wusطaa adduratu makiilatun ila soco adduratu makiilatun oo duradii waxay noqonaysaa maxay waa shay la galaameeyo oo la kaylo weeye waxay noqotay waa muqadimaة suqraa wa kullu makiinin yaxrumu fiiha alriba shay kastoo makiinana ribada ay ku xaaraana maxay noqotay muqadimatun yaa kubraa bay noqotay kubraa natiijadiina adduratu yaxrumu fiiha riba adduratu yaxrumu fiiha riba durihii markaa ribada ku xaaraana marka waa in qaabkaasoo kale hadii loo ego maba kala fogaanayaan qiyaasu tamhiil iyo kaas waaya wuxuu yidhi qiyaasu اlistinaa'i qiyaasu listinaa'iga isaga waxa wey natiijadii ayaa waxaa lagu tilmaamayaa xagga hore ayaa lagu sheegaya natiijadii oo natiijadii baa madkuuro ah xagga la soo sheegay oo waxaad odhanaysaa in kaana haadaa insaanan fa huwa xayawaan oo shardi adig hor dee istinaa'igana hadda shardiga ay waxyaabahas u jeedaan oo haddana wax laga soo reebayo shardi baa meesha imanaya markaas haddana istinaa la gelinaya in kaana haadaa insaanan fa huwa xayawaan laakinahu insaanu fa huwa xayawaan yani hadduu kaasi insaan yahay waa xayawaan laakinahu istiraaggu haddana si waa ka daba tegayoo laakinahu insaanu fa huwa xayawaan siyaabahaasay u sheegaan iskaga sox waxa adugu ama istinaa'i ama iqtiraani dhaho baabkaas buu soo galay istidlaalka la yidhaahdo qiyaasulcagsi waa yadkhulu waxaa soo gala qiyaasulcagsi baa isaguna soo gala oo qiyaasulcagsigu ihbaatu cagsi xukmi shayi limilihi limaxaanku tacaakusihimaa oo waa xukun cagsiga oo la sugo iyadoo markaa ay tahay labada xukun ay kala duwan yihiinoo dee cilladoodii baa kala duwanayd oo tan soo yartaa taban ayaatii axaduna shahwatahu wayakuunu walahu fiiha ajir soo maahayn midkeenu shahwadiisa la yimaada miyuu ajar ku leeyahay markaasaa wuxuu yidhi araaytum ara'aytum low wadacaha fii xaraamin akaana calayhi wisrun marka wuxuu leey xukunka dee xadiidku wuxuu tilmaamay wisrigi baa meesha hubuutulwisri waa xukun ah wisrigii la sugay cagsigeeduna muxuu noqday hubuutulajri baa cagsigeedii ah oo xadiidku uu tilmaamay labada xukunna waa kala duwan yihin oo hubuutulwisri iyo hubuutulajri dee laba kala duwan weeyo cilladii baa kala duwanayd oo maxay ahayd wadculxalaali iyo iyo wadculxaraami kaana qiyaas cagsi baa laydhaha وqwluna الdliilu yqtadي an laa yakuna kada khulifa fii kada لimaعnan mafquudi fii suuraةi النiزaac fatabقى calى اlaصl waayahay waqowlunaa wydul waxaa soo gelaya dheh waydkhulu waxaa soo gelaya qowlunaa odhaahdeen haddii ahlucilmiga dhexdiisa laga warramayo addeliilu deliilkii yaqtadii wuxuu keenaya an laa yakuuna inaanu amarkii xukunka ahaanin kada aanu ahaanin khulifa waxaa loogu khilaafay deliilkaa fii kada kaas ayaa loogu khilaafay limacnan liajli macnan baan loogu khilaafay macnahaasoo mafquudin lala'yahay fii suurati الnisaac suuradda doodu ka taagantahay lagala'yahay oo fatabqaa hiya markaa waxay ku baaqi ahaanaysaa suuradda nisaacu cala asli bay ku baaqi ahaanaysaa oo ah tii deliilku uu keenayey tii deliilku uu keenayey macnaha halkan wuxuu ka wadaa uga jeedaa yani waxaa la yidhaahdo addaliil almusamaa binnaafi bay yidhahdeen wuxuu leeyahy deliilku masalan haddii la yidhahdo deliilku wuxuu keenayaa taxriimu qatli اlinsaan deliilku wuxuu keenayaa taxriimu qatli linsaan muطlaqan qofka in la dilo inaanay bannaanayn muطlaqan buu deliilku keenaya laakiin waxaa lagu khilaafay suwar baa lagu khilaafay oo dee la bannaynaya dilkii oo qofkii ridooyey waa la dilaya soo ma oo kii isagoo xaas la zinaystay waa la dilayaa marka taa waxaa lagu khilaafay suwar baa lagu khilaafay waana limacnan yakhtasu biha macno ku gooniyahoo aan suuratu nisaaca markaa la ysku haya aana joogin oo dee xaaladaha kan marka ee suurtan la banneeyey macno ku sugan unbaa markaa loo keenay saa darteed wixii kale ee marka aan daliil ku imaan laysku hayo waxaa loo celinayaa maxay asalkeedii baa loo celinaya fatabqaa hiya markaa waxay ku baaqi ahaanaysaa cala alasli oo daliilka asalkiisu wuxuu keenayey inaan dilku bannaanayn si kalena tusaale kalena way sheegaano waxaa leeyahan qofkii dumar ahayd mutlaqan in la guuriyo ma aha inay guursata ma aha bay daliilku keenayaa bay yidhahdeen waayo idlaal baa ku sugan xagga wadciga iyo sharafteedii iyo wax looga dhimay iyo waxay yidhaahdeen arrintaa waxaa lagu khilaafay weligii inuu guurinayo ayaa lagu khilaafay adilaiskale qiyaaska mararka qaarkood waxaa rabaa in qofka waxaadda amilada usulfiqu meelo badan amhilu iska keena uun maarata la doonayo in qofka lagu soo dhaweeyo xagga caqligiisa laakiin masalada laysku haya oo dee jirto oo fuqaada dhexooda ah waxay tahay haweenaydu nafteeda ma guurin karta mise ma guurin karto xanaafta iyo dad kale ota isku hayaan marka haddii la yahay guurkii haweenaydu asalahaan ma jiro oo arrintaa lagu khilaafo weligii inuu guuriyey waxaa weeye limacnan yani mafquudin fii suurati الnisaac suuradda dooddu ka taagan tahay macno laga la'yahay baa meesha ku sugan oo maxay tahay macnaha laga la'yahay waa meesha ninkan kamaalulcaqli baa jira oo ninkan caqligiisibaa kaamil ah oo qoftan dumara danteedu garanaya ninka munaasibkaa buu garanaya oo u guurinaya laakiin tan laysku hayo haweenaydii iyadu ma guursan kartaa iyadoo aan maxaanku dhahay welila'aan ma guursan kartaa dee taas waa mafquuda meesha ka taadoo caqligaa ma keeni karto oo looma ogolaanin keligeed inay maxaanku dhahay hawshaa ku tallaabsato fa yabqa cala asli marka masaladii maxay baaqi ku aanaysaa cala asli oo asalkii muxuu ahaa inaan nafteyda guurin karan mayla socotaa intaa nafteyda ma guurin karayso qiyaasun bay iska wadaan lakin adiladii baa iska waadaxaba marka wuxuu yidhi waqawlunaa wayadkhulu waxaa soo gelaya istidlaalkii qawlunaa odhaahdeenna marka ahlucilmiga dhexdiisa ka dhacday addaliilu daliilkii yaktadii wuxuu keenayaa an laa yakuuna inaanu amarkii aanin kadaa oo macnaha guurkii inaanay guurin karayn nafteedii baa maalan dheh khulifa arrintaa waxaa lagu khilaafay fii kada baa lagu khilaafay oo weligii ayaa markaa dee guuriyey limacan liajli macnan baana arrintaa loogu khilaafay macnahaasoo mafquudin lalaa'yahay fii suurati nisaac suuraddan dooddu ka taagantahay lalaa'yahay oo waxa weeye dee iyadii nafteedii markaa ma ma ma guurin karto oo weligana caqliga uu leeyahay iyo suux u taxaynaya arrintaa lagama heliyo iyadii oo fa yabqaa markaa ama fa tabqaa hiya markaa suuraddan waxay ku baaqiaanaysaa cala alasli tan la ysku hayo oo inay nafteeda guurin kara asalka bay ku baaqitooo daliilku muxuu keenayay inaana guurinayn wakada intifaau lxukmi liintifaa'i mudrakihi wakada waxaa kuula midoo yadkhulu isna soo gelaya istidlaalka intifaa'u lxukmi xukm waayitaankii liintifaa'i mudrakihi wixii lagu haleelayay xukunka waayitaan la waayey oo mudraku waa daliilka haddaad mudraka aragto hadii gooraale daliilkun baa loo jeeda wadaalika tusaale waxaa wey ka qowlina odhaahdeenna aynu naano markaynu nin la doodayno oo rabna xukun uu sheegay inaynu burinno alxukmu xukunku yastadci wuxuu dalbayaa daliilan daliil buu dalbayaa wa ilaa haddii aan daliil la helinna lazima oo xukun layska rido lazima waxaa laasimaya takliifulghaafil mid haafiloo warmoogaah in la mashaqeeyo xil layska saaro walaa daliila daliilna calaa xukmika xukunka aad sheegtay wax daliila looma hayo bisabri tatabbuc iyo raacraac markaan raadiyo wax daliilumaan helin aw amase alasli bilasli bilbaqaa'i alaslioo waxa weeye markaan daliil waayeyna dee cadamu daliil baa meesha iska yaalo asal ah oo markaa istisxaabkii ah halkanna waa masale oo waxay leeyihiin qofkii inuu maxaanku dhahdaa waxaa istidlaalkii ka mid ah xukunkii xukunka waayitaankiisu inuu yahay biintifaa'i daliili daliilkii la waayey oo haddii daliil la waayey dee xukunkii meesha waa ka maqan yahay xukunkii markaa meesha ma jiro oo waxay leeyihiin haddii ninkii maalan nin baa laba nin baa doodaya oo dee masale isku haya mid baa markaa xukun buu riday kii kale markaa wuxuu rabaa inuu bushiyo xukunka ninkani uu sheegay markaasaa wuxuu ku yidhi ninkan xukunkuu sheegayna markaa buu rabaa inuu bushiyo wuxuu leeyahay war xukunku wuxuu dalbayaa daliil xukunku muxuu dalbayaa daliil daliil buu doonaya oo xukun ma jiro shareecada illaa waa inuu daliil cuskan yahay laska waxaas waa saa lama odhan kara yaa daliil la helo daliilkaasi ama nas buu noqon karaa ama ijmaac ama qiyaas marka waxaa la leeyahay xukunkii daliil buu dalbayaa oo haddaan daliil meeshii jirinna oo aad xukun iska riddo oo maxaanku dhahdaa iyadoo wax dayni aana jirin dee meeshii haafil waa takliif haafil oo qof iska halmaansanoo waxbaan halmaansanayn takliifinteed wey kow aniguna markaa arrintii baadhay wax dayna bisabri aan ku baadhay sabriga waxaa layihahdaa waa tatabbuc markaan adiladii raacraacay maanan soo helin xuunka aad sheegtay wax daylo maanan soo helin oo markaa xuunkii markii dayl loo soo waayey oo waayitaanka daliil la waayey xuunkiina meesha waa ka maqan yahay xukunna markaa ma jiro halkan uu leeyahay awle aslina macnaha waxa weye dee asalkii baa markaa meesha jiro oo asalkaa mustasxiba marka oo cadamu daliil baa asal ah asal waxaa ah cadamu daliil saasuu markaa meeshii mariyey oo iyada qudheeda khilaaf baa ku jiree markuu caynkaa leeyahy rag baa waxay leeyihiin oo ku ictiraadaya bianna cadama alwujdaani laa yadullu cadama alwujuud bay yidhahdeen cadam alwujdaani laa yadullu cadam leesh alwujuud haddaadan soo helitaanka soo waayitaan waayitaanka aad soo weyday tusin maayo inaanu daliilka jirin de waa kaa qarsoon yahay baa dhici karta marka taasna waxyaaba ay ku bushinayaan bay ka mid tahay marka istidlaalkii taasaa ka mid ah qaabka wax loo daliishada taasaa ka mid ah oo muxuu yidhi waaye wakadaa waxaa kula mid oo istidlaalkii soo gelaya intifaa'ulxukmi xukunka anfawgiisa liintifaa'i mudrakihi wixii lagu haleelaya oo daliilkiia waayitaan la waayey uu ku anfoway wadaalika tusaalu muxuu ka qowlina odhaahdeenna aynu ninkii khasmiga ahaa u leenahay oo aynu markaynu burinayna xukunka uu sheegay alxukmu xukunku yastadci wuxuu u yeedhanayaa oo dalbayaa daliilan buu dalbaya wa ilaa haddii kale laazima waxaa laazimaya takliifu alghaafili mid haafiloo halmaansan kallifiddii ayaa meesha ka laazimaysa taasina dee sax maaha walaa daliila daliilna calaa xukmika xukunkaagana waxa daliil uga sabnaan bisabri sabri iyo iyo waxa la yidhahdo maxaanku dhahdaa tatabbuc iyo raacraac oo markii la raacraacay wax sabriya oo de waxa weeyaan daliilkii ama wuxuu noqon karaa imaa nas aw ijmaac aw qiyaas shay ka midan intaa maan helin aw asa bilaslioo fa in aslna cadamuhu asalkuna dee waa cadam oo markaa wax daliili markaa meeshi ma jirin wey wakadaa qowluhum wujida almuqtadii aw ilmaanicu aw fuqida ashardu khilaafan ilakari wakadaa waxaa kaa kula mid ah oo yacni soo gelaya istidlaalkii qowluhum odhaahdooda ay yidhaahdeen wujida almuqtadii shaygii keenayey ee sababta ahaa baa la helay aw ilmaanicu maanicii baa la helay aw amase fuqido shardu shardigii baa la waayey khilaafan mukhaalifiina xaalaan khilaafayno lilakari akarkaynu khilaafayno oo tanna wuxuu leeyahay waxaa dhacaysa mararka qaarkood in la yidhaahdo oo ka mida istidlaalka waxa la yidhaahdo wujida muqtadii muqtadii baa la helay oo marka la leeyahay muqtadii baa la helay yani waxay dhahan waa laba muqadimo oo laba muqadimo ayaa mid la iskaga soo gaabsanaya oo takaleda waa mashhuur wujida almuqtadii marka macnahe kullamaa wujida almuqtadii ama wujida alxukm weeye macnaheedu marka wujida almuqtadi buu iskaga gaabsaday si kale wa iska fahmaysa dee adugu oo macnaha waxaa ka mid ah istidlaalki in la yidhaahdo kullamaa wujida almuqtadii shaygii waxaan keenayey oo sababkii ah marka la helaba xuunkii waa la helo musababkii ah baa istidlaalkii ka mid ah wa wujida almaanicu waxay noqonaysaa yana wakullamaa wujida almaanicu mar kastoo shaygii maanicaa la helo intafa alxukmu xuunkiina waa anfoomay oo haddii meeshii aabbihii uu wiilkii sii dilo dee maanic baa la helo ubuwadiiyo qisaastii markaa meeshii waa laga waayey waaye fuqida shardu wakullamaa kullamaa fuqida shardu shardiga mar kastoo la waado fuqida almashruudu marka wuxuu leeyahay taas ayaa markaa jirto iyana istidlaalkii ka mid ah innagoo khilaafayna agarka oo agarku waxay leeyihin daliil maaha istidlaal maaha kaas wa innamaa huwa dacwa daliil daliil sheegasho weeye yaa oo haddaynu idhaahno wujida almuqtadii macnaahu addaliil weeyaan bay qaarkood le fa inna idaa qulnaa wujida almuqtadii macnaahu addaliil walam nuqim calaa wujuudihi daliilan jiritaankiisana wax daliil umaynaan keenin waayo markaa wuxuu leeyahay khilaaf baa ku jira laakiin waxa weeye taas ayaa waxay tahay ta uu markaa raajix yeelayo ibnu subkigu وبالله توفيق الله تعالى مسألة الاستقراء بالجزئي على الكلي إن كان تاما أي بالكل إلا صورة النزاع فقطعي عند الأكثر أنا كسو قد جري مسائل الاستدلال كا oo wixii ka soo hadhay afartii asal oo alkitaab wasunna walijmac walqiyaas masaa'ilkii laga hadli jiray ee a'immadu ay deliishanayeen oo mukhtalafu fiihiga ahaa ayuu ka hadlayey mas'alatun ay haadii tani mas'alatun weeye alistiqraa'u istiqrihi biljuz'iyi istiqraa'u tatabuci biljuz'iyi juzigii la tatabuco la raacraaco cala alkuliyi kulliga loo raacraaco in kaana hadduu yahay taamman taam hadduu yahay ay bilkulli uu yahay jusiyaadka oo dhan mid uu yahay maaragtay mid yani la raacayo ilaa suurata annisaaci suurada doodu ka taagan tahay mooyaane faqadciyun ay fa huwa isagu qadciyun daliilun qadciyun weeye oo xukunkiina in loo sugo suuratu nisaac kii la ysku haya qudheeda in xukunkii la haleeshiyo kuwii kala weeye istiqraa wax la yaha buu ka hadlayaa oo waxyaabaha ay a'immadu marka laga hadlayo xagga adilada waxyaabaha la deliishada ah marka alistiqraa xagga luqada waxaa la atatabuc baa la yidhaha raacraacid istaqraytu lbalada ay tatabactuhu qaryatan qarya ayaa la yidhahdaa beledkii ayaan raacraacay macnaha waxa weeye tuula tuula ayaan isu taagay magaalo magaalo ayaan isu taagay istaqraytu almasaajida masaajiddii baan istiqraa ku sameeyey macnaheedu waxa weeyaan masjid walba waan istaagay masjid walba waan istaagay luqa ahaan saasaa la yidhaahdaa isilaaxa laba nooc buu qaybsamayaa oo guud ahaan waxay yidhahdaan waa tatabucu alafraad aljuz'iya fayustadallu bitatabucihaa على أن ذلك الحكم الحاصل لكل واحد منها شامل لكل فرد جزئياتkii waxyaaba adilada juزئiga ah in la raacraaco mid mid loo raacraaco oo markaa mid walba xukunka ka xaasilaya uu noqdo mid shaamil ah oo camimaya waxa kale oo dhan oo macnaheedu waxa weeyaan inuu marka hore horta istiqruur laba nooc yahaado midna waa taam midna waa naaqis ka taamkaay waxa weeyaan ihbaatu اlxukmi fii juz'iyin lihubuuti fi اlkuliy xukun baa waxaa loo sugayaa shay juzi ah sababta loogu sugayana waxa weeyaan inuu u sugnaaday kulligii inuu u sugnaaday oo kulligaa u sugnaaday baa juzigiina markaa lagu haleeshiinaya oo juzigiina waa loo sugayaa maalan haddaynu tusaalaha kusoo dhoweyno ilaahay markuu qur-aankiisa ku leey waidaa xalaltum fastaaduu markaad xalaalowdaan ugaadhsada maxamed alamin ashanqiili kitaabkiisa tafsiirka markuu aayadda ka hadlay wuxuu leeyahay taxqiiqu wuxuu keenayaa istiqraaha taamka ah ee qur-aanka markii la raacraacay oo ana alamra bishayi bacda taxriimihi ydul عalى rujuuعihi ilى ma kana عalayh qabla الtaxriim markii istiqrاa lagu sameeyey oo la raacraacay qur'aanka amar kastooo qur'aanka ku yimi shay markii hore layska reebay haddana lays amray istiqrihi wuxuu keenayaa inuu u noqonayo amarkaasi bacda taxriimi yimi wixii intaan taxriimka ku imanin ka hor u ahaa inuu noqonayo ayaa arrintaas waxay ku sugan tahay alistiqrاa aلtaam waidaa xaalatu fastaadu marka la taagan yahay oo hadda amarkaa fastaadu muxuu yahay aynu rabna inu ogaanno oo laysku hayo oo mutanaasuc fiiga ah oo ragna leeyahy ibaaxu keenaya ragna leeyahy mee wax kaluba keenaya tusaale ahaan waxaa la leeyahay marka istiqraa' u daliilahoo marka la raacraaco nusuusta taa la mida faidaa qudiyat isalaantu fantashiruu fi lard ile marka hore waa tili wadaaru lbayc baa layidhi oo markii degdega saad u aadaa layidhi haddana fantashiru baa amar baa laysiiyey faalaana baashiruuhunna oo markii hore waa loo diiday waa amar faidaa tataharna faatuhunna min xaysu amarakum allah baa layidhi faida insaraka alashhuru xurum faqtulu mushrikiina xaysu wajadtumuuhum baa layidhi nusuustaa marka laysdul taagtaago oo mid walba gaarka juziyaadku waa kaa macnayda juziyaadkaas mid walba wuxuu ku siinayaa gaarkiisa wuxuu ku siinayaa inuu amarkaas markii hore layska reebay inuu u noqonayo intaan layska reebay siduu ahaa may la socotaan halkaa markay arrintu caynkaa tahay haddaba suuratu nisaac oo waydaaxaadatun fastaaduna maxaynu leenahay waxaynu leenahay mar haddii kuwii la mid ahaa ee jusiyaadkeedii istiqlaal lagu ogaaday taam ah oo iskhilaaf aanu ku iman ibnu kasiir qudhiisu tafsiirkiisa ku keenaya arrintu inay saa tahay inay caynkaa tahay oo qowlkaasaana saxa oo nas kastoo laysdul taagay markaad eegto oo markii hore nahyi ku yimi layska reebay haddana lays amray amarkaasi wixii marka hore uu ahaa inuu u noqonaayo baa juziye walba lagu waday mar hadday caynkaa tahay fa idaa xaalatum fastaaduna raaci iyana waxa weeye suuratu nisaacu iyana xagga heleelaysa markaas oo waxaa marka hore ahaa ama wujuub buu ahaanayaa ama muxuu ahaanayaa manduub buu ahaanayaa ibaaxuu ahaanaya wuxuu marka hore ahaa uun intaan la iska xayin buu u noqonaya kaa waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa alistiqraa' alkulli ama istiqraa'u taam baa la yidhahdaa oo macnaheedu waxa weeye afraaddii oo dhan baa la raacraacay suuraddaa markaa khilaaf ka tagay taa uma la haleeshinaya midna waxaa la yidhahdaa aw amase wuxuu yidhi kaana naaqisan buu ahaaday ay biakari اljuز'iyaat juز'iyaadka akarkooda ayaa markaa lagu raacraaca oo tatabucuu ku yimi fadanniyun ay fahuwa isagu danniyun daliilkiisu waa danni oo kii hore waa qaطci xukunkaa markaa suuratu nisaac in la haleeshiinayo iyo xukunkaaba laga qaadanaya oo saa loo raacraacay waa qaطci buu ku leeyahy kayna waxoogaa waa danni buu leeyahy wayusamaa waxaa kaloo lagu magacaaba cinda alfuqahaa ilxaaqa alfardi biاlأglab fardiga oo la haleeshiiyo haalibkii la haleeshiiyo oo kana waxaa la yidhahdaa waa istiqraa' annaaqis baa la yidhaahdaa oo macnihiisu waxaa weeye ihbaatuhu fii fardin lihubuutihi fii akar juز'iyaat in shaygii fardigaa xukun loo sugo juska ahaa sababtana maxaa loogu sugaya waa lihubuutihi fii akar juز'iyaat juز'iyaadkii akarkoodii meeshii hore kii juز'iyaadka kulligood bayd mogta ay bilkulli buu ku yidhi oo kulliyaad oo dhan baa inta la raacraacay xukunkaa laga helay laakiin marka la joogo naaqiska aqlabkii baa la wada eegayo juز'iyaadkiisa o dhan looma tegin oo hadda maalan imaam shaafici marka uu madhabka uu leeyahay xaydku aqalkiisu waa yowm waleyla eagarkiisana muxuu yidhi hamstaa cashar soomaaliya shan iyo toban haalibkiisana muxuu yidhi waa lix ilaa toddoba markay caynkaa tahay wuxuu leeyahay markay ka hadlayaan fuqahadu imaamu shaafici istiqraa' buu arrintaa ku ogaaday istiqraa' istiqraa' naaqisuu noqonayaadoo macnaha dumarkii markuu egay aqlabkoodii laada cidina habar walba isma dultaagini islaan waraa intaada xayday maxaa bal goormaadee macid baa isdul taagtay waa mutacadir ba arrintaas laakiin aqlabkii markuu egeegay ba waxaa u soo baxday baalku inuu saa noqdo dumarka qaalibkoodii shan iyo toban markuu u badan yahay qaar baa laga helay yaraansha yom waleyl ilaha axiri laakiin maaha macnau inuu taam yahaadoo juزiyaada ka baxaysa dee jiri karaa marka kaa waxaa la yihahdaa istiqraa' naaqis baa la yihahdaa alistiqraa' naaqis baa la yihahdaa waxyaaba kale usoo daliishadaan waxaa ka mid ah ama waxaaba la yihahdaa ilxaaqu اlfardi bilacami اlأglab oo fardigiiba waxaa la haleeshiinaya aqlab baa la haleeshiiyey witrigii oo kale marka axnaafta laga tago jumhuurtu waxay leeyihiin laysa biwaajibin liannahu yu'addaa cala araaxila yacani waajib ma aha waayo waxaa lagu gutaa raaxilo korkeed baa lagu sameeya marka mustanadku waxaa weeye muqadimadaas nawaafisha oo dhan baa dee marka waxay noqonaysaa yani waxaa lagu gudan karaa markaa raaxilada bilistiqraa' istiqraa' magaa raacraacay baalaha korkooda gaadidka korkiisa magay la raacraacay waxaa lagu dul tukadaa uun wixii ah aan kuray sunne mas'alatun qaala culamaaؤuna istisxaabu اlcadami اlasliyi wاlcumuumi aw الnasi ilaa wuruudi اlmugayiri wamaa dalla الsharcu calaa hubuutihi liwujuudi sababi xujaة muطlaqa masalatun ay haaditan masalatun weeye qaala culamaa'una culammadaydu waxay idhaahdeen istisxaabu اlcadam cadam iyo waxaan jirin wadashadii cadamkii alasliyi asalka ah ee asalka loo nisbeeyey wاlcumuumi waاstixbaabu istisxaabu اlcumuumi cumuum wadashadii aw amase annas nas wadashadii ilaa wuruudi اlmugayiri ilaa uu soo arooro wax dooriye naska ah oo hadduu caam yahay takhsiis keena oo hadduu nas yahay naasikh u yimaado iyo wamaa istisxaabu maa shay wadashadii dalla sharcu sharcigu uu tusiyey calaa hubuuti sugnaanshihiisa liwujuudi sababihi sababtiisa oo joogta daraaddiina loo wato xujatun xujo weeye mutlaqan xawle midaan kala qaaday halkan wuxuu ka galay adilada isku khilaafsanaa oo waxaa la yidhi alistisxaab istisxaabka ayuu ka hadlayaa istisxaabu maxaa tahay tacriiftiisa meelo dambe ku sheegay oo fa curifa ana alistisxaaba hubuutu amrin fi اthaani lihubuutihi fi اlawali lifuqdaani maa yasluxu liltaqyiir xagga dambe kaaga sheegaya oo waxaa la yidhi istisxaabka waa amarkan labaad sugnaanshihiisa iyadoo markaa dee uu hore u sugnaa wax markaa beddelana aan la helin ama waa baqaa'u maa kaana calaa maa kaan baqaa'u maa kaana calaa maa kaan arrinku siduu marka hore aha inuu yahay siduu marka hore ku socday inuu yahay baa istisxaab leh oo aynu wadanno marka isagii baa anwaac suwar kuu lahoo ilaa hadda saddex nooc ayuu halka tilmaamaya markaa madhaba shaaficiyadu iyagu ay leeyihiin saddexdaas waa xuju istisxaab ahaan ka saddexaad marka khilaaf baa ku jira labada hore qudhooda waxaad mooddaa inta badan in laisku wada waafaqsanya in kastooo qaarkood la isku hayo istisxaab ma la odhanaya mise la odhan maayo marka wuxuu leeyahay istisxaabu alcadami alasli kaas waa noocoo yacni waxaa la yidhaahdaa cadamkii ood wadato ama waxay yidhaahdaan albaraa'atu alasliya albaraa'atu alasliya ama addaliilu alcaqli istisxaabu daliilu alcaqlina way yidhahdaan albaraa'atu alasliya way yidhaahdaan oo macnaha waxa weeyaan qofkan korkiisa inaan xukun saarrayn baaqi ahaanshaheeda oo aynu arrintaa wadanno inaan korkaaga waxba saarrayn ilaahay layn qabla wuruudi sharci intaan daliil imanin qofkan korkiisa waxma saarra dimmadiisa waxba laguma laha marka waxa weeye cadamkaa inaynu wadanno asliga ah oo qofkan korkiisa waxba aanay saarrayn oon waxba lagu lahayn kaas waa ka inta badan jumhuurtu muctasiladii waxaa la mid lakin jumhuurtu arrinkaa way qabaan inuu jiro oo waxaa la yidhahdaa istisxaabu alcadam alasli oo annawcu alawal huwa istisxaabu baraa'atun asliyatun tusaabu waa markaa macnayaanta la yidhahdo baraa'atun asliya aw lidaliili caqli aw lilcadami acni bihi alasliya faxfa tagnami mihaaluhu nafyi wujuubi saadisa min salawaatin khutimat min khaamisa walaa khilaafa fi ictibaari nawci id waadixun daliiluhu bilqaطci marka noocaas ama istisxaab cadam alasli ha la yidhahdo ama albaraar asli ha la yidhahdo ama daliilu caqli ha la yidhaahdo wixii noocaas oo dhami isagu waxa weeye khilaaf male buu le ictibaarintiisu masalan salaad lixaad inaana jirin oo la anfiyo maxaa u daliila inaan salaad shanaad jirin waxa weeyaan dee caqligaa wuxuu ku tusiyay calaa intifaa'ihi oo waaynu waxaynu deliishanaynaa albaraar caqliya ama maarata baraar asliya ama alcadam alasli istixaabkaasaynu wadannaa waxaynu wadannaa qofkan marka hore inaan lagu lahayn waxba shantan se waa laynoo shegay dee soo maaha shantan maxaa ku yimi deli baa inoogu yimi shantan nusuustoodii bayna shantaa deli baynu hayna aslna maxaa ahaa waxba de aan laynugula hayn soo maaha aslan waxba inaan lagugula hayn markaa salaad lixaad inaana jirin meelo kale adugu ha isku xoqin oo daliilkaasaa u jiro oo waxba adaan deli ba isku hawlin istisxaabun baad leedahay baraar asleedii baan wadana waxbana lakuman hayn halkaasaa markay ka soo dhawaanaysa kaas waa mid oo waa xujatun ba xagga dambe ka hadal ku dhacayo ila waxga isku cadfan yihin waaye waxaa kaloo yidhahdeen waxaa jira nooca labaad waxaa la yidhaahdo istisxaabu alcumuumi aw nas oo cumuumku waxa uu keenaya inaad wadato ilaa an yarida almukhasisu ilaa inta uu shay wax takhsiisiyaa soo aroorayo daliilkan cumuumka ah inaad wadato waxaa la yidhahdaa iyada qudheedu waa istisxaabu alcumuum oo naskan caamka ee afraad badan shamlinaya ilaa wax mukhasisa la helo isagana waxa weeyaan waa xujo inaad wadato caamka oo hadhow marka nas khasisa la helana dee khaasku muxuu keenayaa inuu cumuumka afraadtiska wax ka mida saaro wixii kalena weli dee baaqi maxay ku yihiin asagay baaqi ku yihin cumuumnadiisa istisxaabul cumuumka wadanaysa kow naskii qudhiisa wad wadanaysaadoo ilaa inta naasikh la helayo oo dee hadalku wuxuu ka taagan yahay marka hore daliilkan caamka ma ku camal falaysa nas ilaa intaad mukhasis ka ogaato naska kan ilaa intaad wax naskhe ogaato ma ku camal falaysaa jawaabtu waa haa oo waad wadanaysaa cumuumkaad wadanaysaa ilaa aad takhsiis helayso waxaa la yidhahdo naskaad wadanaysaa ilaad naas helayso ibnu samcaani oo kale wuxuu leeyahy mee taa laguma magacaabo istisxaabe waadowhayna qasine xukunkaasi lafdigunbuba ka sugnaaday oo dee daliilka caamkaana dee lafdi ahaan waa cumuum sifaat nudq waatay odhan jireen daliilku halkaasuu ku socdaa oo naskaa adiladii xadiidka iyo adilada iyo cumuumka iyanu u haysanaa nas baad meesha wataa maxaa istisxaabi ila aadi rag baa saa yidhi waa yahay ilaa wuruud almughayir marka saas ka wad ah ka saddexaad nooca saddexaad wuxuu yahay waxaa weeye daliilka sharciga wuxuu ku tusiyo daliilka sharciga wuxuu tusiyo iyadoo sababtiisii la helay isagana waad wadanaysaa isagana waad wadanaysaa oo macnuhu muxuu yahay macnadu waxaa weye maalan ka hubuutulmilki bishiraa ninka kan milkigiis milkigii inuu sugnaaday markuu wax soo iibsaday sharcigii waxaad gadatay oo aad beecii la baxday oo aad xoolo ka iibsa aad lacagtaadi kula soo wareegtay dee milkigeedii iibkaadi ku iibtay aad ku milkiday qofkaasi markaa waxaas inuu leeyahay maxaa la wadanayaa istisxaab oo in waxa kan uu milkigaagii noqday oo deliil sharci uu tusay oo u sugnaaday baad wadanaysaa qofkana qofkan dayn buu ka qaatay dayn baa lagu lahaa dumadiisu waa mashquula bilqard dumadiisa inay mashquulsan tahay ninkan dumadiisa inay daynka ku mashquulsantaho oo ay lagu ha alaabti laga rabo baynu ilaa hadda inagu haysanaa ilaa la keeno wax markaa meesha ka saaraya marka taana waxaa la yidhahdaa waa nooca saddexaad oo yaani waxaa weeyaan istisxaab maaragtay xukmun dalla sharcu calaa hubuutihi ayaa la yihahdaa marka waxay leeyihiin saddexdaa suuro madhab shaaficiya waxaa weeyaan isku waafaqsan yihiin madhab shaaficiya in lagu camal falayo isxaabkaa laakiin noocan dambe oo saddexaad waa la ysku hayaa oo waa kiilaa wamaa bihi sharcu bada dalla calaa hubuuti lisababihi waalkhulfu fi alakhiiri hayru mushtabihi oo markuu suyuudigu nadminayay kowkaba saadica waxaa weeye waalkhulfu fi alakhiiri hayru mushtabih ka dambe saddexdii marku soo taxay ee u leeyahy ka dambe khilaafkeedu dee ijtibaah kuma jiro isbaa kuu sheegi doona markaa aqwaasha ku timi halkaa markaa wuxuu yidhi qaala culamaauna istisxaabu alcadami cadam iyo laansho wadashada cadamka asli asligaa iyo walcumuumi cumuum wadashadii aw nas nas wadashadii ilaa wuruudi lmughayiri wax dooriya ilaa uu soo arooro oo cumuumka takhsiis loo helo oo naska naasikh loo helo iyo wamaa istisxaabu maa shay maxaan ku dhi wadashadii dalla uu tusiyey sharcu sharcigu uu tusiyey calaa hubuuti sugnaanshihiisa uu tusiyey liwujuudi sababihi sababtiisa oo joogta darteed xujatun way mudlaqa marka kana haddaba aqwaal ku jirtaa qowlkan u dambeeyaba haddaba aqwaal ku jirtaa waqiila qiilu wuxuu leeyahay waa ka dambee la soco xujatun xujo weeye fi dafci difaacidda shaygii istisxaabka hore u jeeday la difaacayo duuna rafci koryeelidsa mada kaasi waa qowl oo marka meesha waxaa ku jira inay iska soo hor jeedaan ila waa tafsiilkaniye waa xujatan muطlaqan iyo laysa xujatan weligaa waynaad tartiibta garataa waa xujatun muطlaqan waa libqaa'i maa kaana calaa maa kaana wa xuja iyo mae laysa bixuja muطlaqan xujo ma aha oo mutakalimiinta iyo loo nisbeeyey xujayna u yahna waaba qowlka shaaficiya isagoo muطlaqan qowlka markaa tafsiil kale wuxuu leeyahay dafci wixii ahna waa xujo laakiin rafcin mada oo dafcigiiyo rafcintu maxay kala tahay dafcigu waxaa weeyaan in wixii markii hore jiray oo dee istisxaabkiia la difaacayo oo sidiis loo daynayo oo maalan waxay tusaale u keenayaan sida axnaafta oo kale ninkii mafquudkae la waayey nin baa la waayey waxaa weeye nuurigiisiiba waa la laayahay meeluu ku dhibcayba ninkaa lama hayo intaan bal qadii xukumin ila qaduhu hadduu xukumo waa baab oo qadiyu soo saara fatwa maxkamaddu soo saarto ninkaasi waxaa la xukumayaa xukuma maaragtay inuu dhintay kaasi weli maynaan fiiri intaan la xukumin waxaa weeyaan wixii la odhan jiray maalkiisii la dhaxli maayo waayo waxa weeyaan waxaynu wadannaa waa istisxaab yaa waa dafci oo xayaatadiisii baynu wadannaa oo ninkiinu inoo nool yahay baynu waxaynu wadannaa inuu nool yahay marka baqaa maa kaana calaa maa kaan baynu ilaalaynaa ninka waa nool yahay asal bacaynkaasuu ahaa xoolihiina isagaa leh lagama dhaqaajinayo dhinac kale haddii loo eego rafcintu maxay noqonaysaa rafcintu waa shay aan jirin sugiddeedo oo masalan in la yidhaahdo qaraabadiisii dhimatay isaga ma dhaxalsiinaya qaraabadiisii isaga dhimatay ninkii walaalaya waa maqan yahay yaa ninkii qaraabadiisa dhaxalkiisa u helayey dhaxalkiisi ma la siinayaa ninkan maqan yahay lalaayay mise la siin maayo maya dee la siin maayo sababtu maxay tahay dee arrinta tan waxaa weeye waa waa isbaatu amrin lam yakun waxaa la sugaya arrin aan ahaanin oo maxay tahay dee ninkani waxa weeyaan ninkan wixiisa ma laha dee waxaana rabaa qofka wax dhaxalaya in waarisku noloshiisa ay muxaqiq tahay noloshiisa soo maaha taxaquq maxay odhan jireen taxaququ xayaati waaris bacda almowti muwaris soo maahayn markaa ninkii inay noloshiisii inay sugan tahay oo xaqiiqo dhaba ay tahay isagun lahaya maaha innagu ma hayna ninkii marka hadda markaa kan waxba hadda la dhaxasiin maya inta xukun soo baxayo markaa rafcintan xaggaas ka keeneen oo waa shay aan jiro markaa dee la sugayo ee ninkan waxan ma lahe taana way yidhahdeen tusaalayaasha tusaalayaalkaana way u keeneen waa yahay waqiila qiil wuxuu leeyahay weli taa dama moodaay xujatun xujo weeye bishardi an laa yucaaridahu inaanu caaridin shardintii daahirun asalkii daahir waa inu caarida mutlaqan xaalan la kala qaadayno yani ama mid sabab lahaado ama mid aan sabab lahayn ba aadee waxa weeye xujo ayuu noqonaya waa inaan daahir caaridin laakiin daahir hadduu caarido markaa dee xujo maaha oo haddii daahir caarido cumila bidaahir dee wey markaa oo daahirkaasi ama mustanad ilaa kalaba ha istinaado am laa oo mutlaqa saas ka wada haddii ciiddani ay daahir taho asalku uu daahir yahay jucilat ilardu kullaha masjidan wa dahuran soo maha iyadun baynu wadanaynaa marka waxba shaki mayso dhulka ilahay meeshaad ku tukanaysa hadduuse caarido wax daahiri yaa maxaa la samaynaya dee daahir hadda waxa ku muuqata nijaasa daahira miyaad waxaad oranaysaa istixaab alasli ay daahirka haddii wax daahir oo caaridada hesho marka dee xujo maaha waahirkaasna waa mid wa qiila qiilu wuxuu leeyahay daahirun haalibun yani in lam yucaaridhu haddaan anlaa xujatun xujo weeye bishardi an laa yucaariduu inaanu caaridin daahirun daahir aanu caaridin daahirkaasoo haalibun haalib ah oo badan kii unbu wuxuu ku soo kordhiyey daahir haalib ah daahir haalib ah oo markaa dee mustanadkiisu ilalhalabati uu yahay yani haddaanu caaridin waa xujo wa qiila qiil wuxuu leeyahay muطlaqan yani xujatun xujo weeye bishardi an laa yucaaridu daahirun oo muطlaqan markaa daahirkaas ama haalib ha noqdo ama hayr ha noqdo wa qiila qiil wuxuu leeyahay xujatun xujo weeye bishardi an laa yucaaridu inaanu caaridin halkan duuna buu ii qoray laakiin waa duu sababin sida saxa duuna buu ii qoray u qalda qiila qiil wuxuu leeyahy xujatun weeye bishardi an laa yucaaridu inaanu caaridin duu sababin sabab midu saaxiiba inaanu caaridin shay sababu saaxiiba oo markaa dee daahirkii qaalibkaa idaa kaana lahu sababun baa la hormarinaya markaa dee liyakhruja su u baxo markaa taa dambe ixtiraaz maahee duu sababkunbuu tusaale ku bixinaya liyakhruja inuu baxo bawl liyakhruja inuu baxo bawlun bawl bawlkaasoo waqaca ku dhacay fii waqaca ku dhacay fii maa'in biyo ku dhacay biyahaasoo kaiirin fara badan oo fa wujida lahay mutaqayiran xaaluha mid horsoomay oo waxtumila ay suurowdo kownu tagayuri tagayurka ahaanshihiisa bihi bilbowl uu yahay in ay suurowdo oo macnaha haddii dee shaygii daahirka asalku wuxuu ahaa biyu inay maxay yihiin istisxaabul asli baynu weligaa la soco waa biyuhu asalkoodu waa daahir almaa'u tahuuru laa yunajisu shay baad haysataa oo asalkoodu waa daahir waa yahay istisxaabka asalkaynu wadanne meeshiisa waxaynu nahaynaa hadda sabab daahir ah biyihii waxaa ku dhacay kaadi biyuhu way badnaayeen kaadi baa ku dhacday way doorsoomeen maxay ixtimaashaa doorsoonkaasi inu yahay maxay kaadida nijaasta ah oo dee taa macnaheedu waxa weeyaan haddii markaa biyahaas ay ku nijaasoobeen kaadidaas dee asalkii ka tagnay oo tacaarudkaasu mar hadduu yimi istisxaabu asal ka tagnay maxaynu raajix yeelaynaa qaadanaynaa sababta daahirkaynu marka qaadanayna markaa taa qudheeda wuu kala tafsiiliyadoo qowlka xaq ah wuxuu yidhi waalxaqu suquuطu اlasli in qaruba alcahdu waاctimaadu in bacuda waalxaqu sida xaqa ah tafsiiluu markaa geliyey suquuطu اlasli asalka dhicitaankiisi weeyo tahaaradii iyo istisxaabul asalkii biyihii aynu wadanay ah waase goorma in qaruba hadduu dhowaado alcahdu ogaalku hadduu dhow yahay waaye waictimaaduhu ictimaaduhu baa xaq ah yani asalkii la ictimaado oo tahaaradii la ictimaado inbacuda hadduu fog yahay oo halka sharaxa tusaale uu keenayaadoo waxoogaa wuxuu leeyahay haddii bahal garanuugi ay ku kaaydo biyo fara badan uma qaruba ilay markaasuu kusoo dh biyi marka kukaado halkaasaa biyo badanbo shagagaco dul isku dultaagto oo ku taleejisay wuu ku soo dhowaadayoo fawajadahu mutaqayira muxuu helay inay biyihii doorsamayn marka maxaan xukumaynaa taa waxaan xukumaynaa dee daahirkaas inay nijaasata xagga u dhig waayahay wuxuu leeyahay biyihii may doorsoomin markaaba yaa laakiin muddo labaatan cishaa kadib ama toban cisha kadib baa biyihii doorsoomeen waxaynu marka qaadaynaa asalka inta qaadanayna oo waxaa dhici karta wax ka inay yihiin ilaa hadda sabab daahira marna waa sabab daahiro kaayadu ku dhacdo waad u jeedaa laakiin markaa duurtii maxaa kuu muuqday yaa yaa baasha kukaasa kuu muuqataa markaa dul timina maxaad heshay taqayurkii baad heshay taas sababtaa daahirka kuu muuqanaysa way ku kaadiday wixiina ma muuqan mudayr ka bacdaa masaadar waa doorsoon yihin muddo ka bacdi oo fogaatay ma shan maalmood lix maalmood marka maxay ictimaashaa sabab kale wuxuuna iska yihiin taqayurkaas ahi walaa yuxtaju biistisxaabi xaali ijmaaci fii maxalli اlkhilaafi khilaafin lilmusaniy wاsayrafiy wabni surayjin walaamidiy wuxuu yidhi walaa yuxtaju marka halkan waa nooc afraade oo halkaas saddex baynu soo sheegay midna waa ka khilaafka badan ka yimi istiaab cadam isla waa mid cumumkii naskii maxaan ku dhahdaa saasay soo ahayd naska iyo cumuumku isla socdaan ka saddexaad maadala sharcigu waa ka afraad waa kan walaa yuxtaju lama xujaysto biistisxaabi xaali ijmaac ijmaac xaalkiisa wadashadii lama xujaysto fii maxalli اlkhilaaf khilaafkan booskiisa looma xujaysto khilaafan mukhaalifiina xaalaan khilaafayno lilmusaniyi sheekii imaam musani la odhan jiray shaaficiyi ardaygiisa ahaa wasayrafiyi iyo sayrafi iyo ibnu surayd iyo walaamidiyi kuwaa dhammaantood iyagu waxay leeyihin waa xujo wuxuu halkan ka hadlayaa istisxaabu xaal ijmac waxay yidhahdaan fii mawdici alkhilaaf oo maalan haddii ay ku ijmaacaan a'immadii xukun bay ku ijmaaceen xaalad go'an markaasaa haddana xaalkii isbeddeli khilaaf baa markaa yimi marka asalkoodu waxay leeyihiin ijmaaca xaalkiisa hore la wadan maayo oo isxaabulxaal ijmaaci lawal la wadan maayo imaam musaniya abubakar asayrafi ibnu surayji raggaasna waxay ku tageen yaamidiyo waa la wadanaya tusaaluu muxuu yahay maalan waxaa lagu ijmaacsan yahay ninkii haddii uu biyowaado oo uu tayamumo oo tayamumkaa salaaddii ku tukado bal ka warrama salaadaas maxay noqonaysaa waa sax waa bilijmac arrintaas waa ijmaac waaya ninkii wuu weysaystay wuu gogobaystay biyo isagoo la markuu tayamumay buu salaaddii galay salaaddiisoo ku dhex jira baa biyihii yimaadeen isagoo salaaddii ku jira ayuu biyo arkay maxaa la yeelayaa huna alkhilaaf halkaa laisku hayaadma oo ragna waxay leeyihiin salaaddii buri mayso waxaynuna istisxaabu xaal alijmaac ijmaacii hore aynu weli jiidanaynaa waxaynu hoosta ku wadanaa maxay ijmaacii hore oo ijmaacii hore muxuu ahaa ninkaan biyama haynin waa weysaystay salaad buu galay waxaa laisku waafaqsan hadduu saa ku dhammaato waa ijmac salaaddu in ansaxday waa istisaxaab xaaladda horenu wadanayna raggana waxay leeyihiin maya awalba biyala'aan buu u weysaysteena biyihiina yimaade salaaddiina ma dhicin dumadiisii salaadday ku mashquulsan tahay biyaheedi waa u yaalin ka baxa hawshan salaad kuma jirtide weysayso mayla socotaan marka wuxuu halkaasaa khilaaf ka taganyao abubakar asayraf iyo ninka le muxuu ahaa ibnu surayj iyo aamidi iyo raggaas waxay leeyihiin waxa weeyaan oo a'immatu shaaficiya ka mid rag ba halkaasay marto waxay leeyihin waa la xujaysanaya qaarna waxay leeyihin la xujaysan maayo facurifa ana alistisxaaba hubuutu amrin fi اhaani lihubuutii fi اlawali lifuqdaani maa yasluxu liltagyiir marka hadda istisxaabku kuu tacriifinayaa facurifa waa la ogaaday buu yidhi hadaynu arrintaas soo sheegnay ana alistisxaaba istisxaabkii hubuutu amrin amar sugnaanshii weeye fi اhaani ay fi zaman الhaani zamankii labaad uu sugnaado waa lihubuutii sugnaanshihiisa daraaddeed fi lawali ay fi zamani alawali uu sugnaa waa lifuqdaani maa waayitaan shay la waayey darteedna wuu u sugnaanayaa yasluxu u suubada litagyiiri tagyiir iyo bedelitaan u suubadana u waayey kaas baa markaa tacriifku ku siyeedoo dee wuxuu leeyahay shaygan la yidhaahdo istisxaabkuba waa amar labaadoo sugma sugnaaday lihubuutii fi lawali hore uu sugnaa daraaddeed iyadoo wax beddelana jiro hadda haddaynu soo qaadanno istixaabu alcadam alasli dee marka hore qabla wuruudi sharci dumadaadu marka wax kuma mashquulsanayn sowma ahayn arrinkaasaa sugnaa cadamulasli baa sugnaa mar labaadna waa iska sugan yahay dee mar haddii waxa hayira aynaan beddelin daliil soo arora aynaan helin waa inaan sugan yahay oo dee hadda waxyaaba badan ba iska iman karo maalan marka la leeyahay yani alaslu waatay odhan jireen qawaacidda usuulka qawaacid alqawaacid alfiqhiya alyaqiinu laa yazuul bishaki soo ma ahayn ya alyaqiinu laa yuzaalu bishak hadda haddaad iska wayse qabto oo hadhow markaad barqadi gaadho koob iyo tobanka taatalow saaka waa adig weysaystee weysadii ma kaa jabtay maxaanu leenahay ya ya waa joogtaa salaaddiina joogto amarkan labaadee marka weyse inuu joogtaa hadda ya amarkan labaadee weyse inuu joogtaa oo aynu leenahay hadda koob iyadoo saacaddu koob iyo tobanka inta weysadii way waan weyse qabaa maxaa sugay waa lihubuutii fileesh filawali dee marka hore sugnaa marka hore sugnaa wax takyiirana maynaan keeno haddii mar aad musquusha gashay bal ka warran iyada ya meesha ma jirto taa hadda mada haysta waxaad leehay asalka istisxaabkaad wadataa waa taad markii musqusha gatay talo ma weysaysatay soo ma garan maxaa kale isurugaysaa waka waqad wuxuu yidhi amaa hubuutuhu amarka sugnaanshihiisa fi lawali markii hore uu sugnaaday lihubuutihi waa liajli hubuutihi sugnaanshihiisa fi aani markii dambe uu sugnaa darteed markii labaadoo sugnaaday daraaddeed buu markii hore u sugnaaday oo ka dambaa ka hore lagu dhisaya famaqluubun dheh fa maqluubun ay fa istisxaabu maqluubun baa la yidhahdaa oo waa mid istisxaab maqluub la yidhaahdo amarkan hadda sugan baa waxaynu ka qaadanaynaa inuu hore u sugnaa amarka hadda inoo sugan baa waxa inuu tusiyey in waxani aynu hadda ka shakaysan tal hore ma u jiri jirin inuu jira baa muuqanaysa waxay tusaale ku keenay maala makyaal kaylkii rasuulka maaragtay wixii saaca la odhan jiray oo wakti wakhtiyada ka mid iyadoo wax lagu miisanaya dadka ay arkeen oo soo gaadhay un dadka wargalaanka baarka wax lagu miisanaya baarkani marka waxayna tusaalaynaya hadda jooga ee dadku ay muslimiintu ku dhaqmayaan ay leeyiin waa kan saaci wuxuu tusaale inoo yahay inuu cahdigii horena inuu joogay cahdigii hore inuu saaca joogay marka waxaa leeyahay isxaab maqluub oo haddaynu markii hore aynaan garanayn inuu joogay in kale oo aynaan aqoonin joogitaanka hadda uu joogay maxay daliil noo tahay inuu marka hore sugnaa waxaa leeyahay isxaab maqluuba kaa la yidhahdaa waayo marka halkan wuxuu sugayaa qaabka u ihbaatinaya kayfiyadiisu markaa sheegaya waqad yuqaalu in la yidhahda alkafiyi maqluubka ah low lam yakun athaabitu lyawma haabitan amsi lakaana hayra haabitin fayaktadii istisxaabu amsi biannahu al'aana hayru haabitin walaysa kadalik fadalla calaa annahu haabitun wax weyn maaha la soco low lam yakun haddaanu ahayn ahaabitu ka sugan alyawma maanta haabitan haddaanu ahayn amsi shalay mid sugan haddaanu ahayn lakaana wuxuu ahaa hayra haabitin mid aan sugnayn buu ahaa oo fa yaktadii markaa wuxuu keenayaa istisxaabu amsi wadashada shalaytu waxay keenaysaa biannahu al'aana haddana hayru haabitin haddana aanu sugnayn walaysa kadalika arrinkuna caynkaa ma aha waayo wixii baynu hadda haynaa fadalla wuxuu tusiyey daalika arrinkaasi calaa annahu isagu haabitu inuu yahay shalay uu sugnaa ila soc marka wuxuu ujeedaa un leeyahay haddaba ka soo qaado un kaylkaynu hadda ka hadlay makyaalkii makyaalkii asaacaynu ka hadlaynay baa wuxuu leeyahay haddii aanu ahayn mid shalay sugan yaa maanta dheh low lam yakun alyawma haabit haddaanu maanta sugnayn oo maanta aanu joogin muxuu ahaan lahaa shalayna dee aanu joogin soo maaha haddaanu hadda joogin shalayna ma joogin oo marka arrinkaas istisxaabkaa shalay muxuu keenayaa istisxaabkaa hore waxaan wuxuu keenayaa hadda yaanu sugnayn laakiin arrinku caynkaa ma aha oo dee waaba yaalla oo innagan hadda hayna waa intaa may fahanteen wax weyn maaha meesha hadalba adigo cibaaradu yar ridi oo fadalla markaa wuxuu tusinaya arrinkaasi inuu dee hore u sugnaa shalay inuu sugnaa joogitaanka maanta uu joogo khulaasada warku joogista baalkani hadda uu yaalla baa wuxuu tusinayaa maxay inuu shalay sugnaa waa intaa waayo wuxuu yidhi mas'alatun laa yuطaalabu الnaafi bاdaliili in iddacaa cilman daruuriyan wailaa fayuطaalabu bihi calى صax mas'alatun ay haaditan mas'alatun wey laa yuطaalabu lama dalbo annaafi kii naafiga shay anfinayey bidaliili daliil lagama dalbo oo waxa uu anfiyey daliil u keensado in iddaca hadduu sheegto cilman cilmi uu sheegto cilmigaasoo daruuriyan daruuri ah cilmigaa uu anfinaya hadduu cilmi daruuriya yahay daliil lama weydiiyo wailaa haddii kale oo aanu cilmi daruuriya ahayn ee nadari iyo danni waxa uu anfinayaa uu yahay fa yuطaalabu waa la dalbaa bihi daliilkii baa laga dalbaa cala asaxi qawla saxatan qabano halkan wuxuu ka hadlayaa waa masale uun dee halkaa un istidlaalka iska soo gelayse un daliil doorashada iyo daliil adiladii unbuu keenaya qaabka maarata wax loo daliishado hal yuطaalabu الnaafi lishayi bidaliilin calaa nafyihi ninkii wax anfiyey ee yidhi waxaa sharciga kaa mid ahaa waxa weeyaan ama shaygaa anfiyey daliil ma laga laga dalbayaa waxaad anfiday daliil u keen oo dee laa xukma illaa bikhitaab ba horta asalku aadoo xukun ma jiro ilaa un dee khitaab iyo sharciyo daliil mooyaane ninkii markuu anfiyo yidhi waxaas ma jiraan daliil keen ma la odhanaya waa la kala qaadayaa buu leeyahy oo haddii wuxuu sheegaya cilmi daruuriya ay tahay daliil laga dalbi maayo oo in kastoo madaahibi aqwaal baa ku jirta saddexoo qaar uu leeyahay akarku waxay leeyihiin daliil baa laazima oo maxaanku dhahdaa daliil baa la rabaa qaarna may ay yidhaahdeen qaarna ay yidhaahdeen wixii caqliyaad ahaa wixii sharciyaadsa maya marka waxay leeyihin hadduu yahay danni hadduu yahay waxa la yidhaahdo nadarina dee had iyo goor wax nadarigii wuxuu rabaa istidlaal iyo daliil iyo wax fiira iyo u baahan maaragtay in la caddeeyo wixii daruuriyana dee waxa weeyaan daliil uma baahna wax la garan karo asamaa fowqana waladu taxtana markay ku keenaan oo kale waxyaabaha daruuriyaadka ah waa wax markiiba aan u baahnayn in la yidhahda daliil keen oo dee markiiba la garan karo saa darteed baan daliil looga dalbayn buu leeyahay ahay laa yuطaalab la dalbi maayo naafi kii naafigaa shay anfinayey bidaliil daliil laga dalbi maayo shaygaa uu anfiyey in idaca hadduu sheegto cilman uu sheegto cilmigaasoo daruuriyan daruuri ah wailaa haddii kaloo cilmigu aanu daruuri ahayn cilmi nadariya u yahay fayuطaalabu waa la dalbaya bihi ay bidaliil baa laga dalbaya cala asaxi muqaabil asaxna khilaf bay leedahay wayajibu alahdu biaqali اlmaquuli waqad mara wayajib waxaa waajib alakhdu qaadasho biaqali اlmaquuli kii la yidhi ka ugu yar wixii la yidhi ka ugu yar in la qaata ayaa waajiba waqad mara waa soo maray ijmac baynu ku soo marrado markuu ka hadlaya ijmaacu sukuutiga ijmaacu sukuuti waataynu soo marray oo anna tamasuka biaqali maa qiila xaqun waxyaabaa lagu ijmaacayna waatay soo naqeen inay tahay masaladana waatay ku keenaan xagga horena ka soo hadalleen waad ku keeni jiray imaam shaafici meelaha uu ka qaatay bay ka mid tahay alakhdu biaqali maa qiila idaa lam yajid daliilan calaa maa siwaa wax daliiloo kale haddaanu helin inuu qaato aqali masaladaa wixii laga yidhi waxa ugu yar masaladaa wixii laga yidhi waxa ugu yar inuu qaato imaamu shaafici adiladiis ka mid taha maalan waxyaabay isku ka hadleen waxaa ka mid a ninkii gaalka ahay kitaabigaa diyadiisa miduun gaaloo kiristaana baa qalaf laga siiyey diyaa la yska rabaa le muslim isl gaal looma dile diyadiisu maxay noqonaysaa diyadiisu waa ka muslimin waa la yidhi muslim diyadii weeye diyadiisu waa nisfu diyatulmuslim waa la yidhi uluul diyatulmuslim waa la yidhi imise way halkaas saddex qowl waayahay muslim waa dee badanta waa boqol geela nis maxay noqotay yaa waa konton uluثu diya diyat lmuslim waa imisa saddex iyo soddon iyo iyo hal maxaan ku dhahay dawolkeed soo ma aha hal saddex meelood meeshaydo marka caynkaa tahay alakdu biaqali maa qiila in la qaato waxa ugu yar wixii la yidhi waxa ugu yar muxuu noqonaya markaa halkaa wey taasbu markaa qaatado oo marka waxay leeyihiin waxyaabaha shaaficiyado kale waxay leeyihin waxa weeye asalku ulukuna dee waa wuxuu ka rakiban yahay ijmaac iyo baraal asliya ijmaac iyo baraal asliya oo ulukuna waa mujmacun calayhi waa lagu ijmacsanya buu leeyahaado ninkii boqol yidhi ninkii boqol yidhi de saddex sodon kama diidanaa ninkii konton yidhina saddex sodon kama diidana iyado markastaba ku hoos jirtaa way la socotaa soo maaha waayahay wixii ziyaadaana waa madfuucun bilbara alasliya isxaabu alasli baanu ku diidanaado wixii ziyaadaana dee dayl uma hayno yaa kanna waa aqalu maa qiila oo lagu wala isku waafaqsanye laakiin meesha masalada dee axaadiis bayba leedahoo abu daawuud oo kale wuxuu soo guuriyay xadiskan cabdillahi ibn camr ibn caas diyat lmucaahadi nisfu diyat lxor caqlu kaafir nisfu caqli leesh almumin xadiis saxiixo saxiixu nasa'i iyo saxiixu abi daawud inta baa ku sugan yihin oo inay nus tahay waaba adilaade ku sugan marka waxay la tahay de adiladaas agtooda mala ka daciif noqotay baa dhici karta wuxuunbay adugu markaa dee culimmadu adilada iskama diidi karaane waxaa muhima rafculmalaam can a'imat alcaam inaad aad u akridaan oo marka adilada fuqahadu masale ay ay markaa xadiid le ay ka leexdeen oo kale maaha macnaheedu inay naska diidan yihiin ee ama naska agtooda daciif ka noqday ama waanu soo gaadhin ilaa toban wej buu ku keenayaa imaam ibnu taymiya raximah ullahu tacaala a'immada fuqahada ah khilaafaadkooda iyo masaa'ilka isku khilafsayeen ويجب واجب الأخذ بأقل المقول وقد مر وهل يجب الأخذ بالأخف أو الأثقل أو لا يجب شيء أقوال وهل يجب واجب الأخذ قادشو بالأخف شيء أخف أخف كاو خفيف ساين لقاته مسائلك أو الأثقل مثل يقول عصاين لقاته واجبة أو لا يجب سواجي ما شيء والله هذا كم يدين لقاته سواجي ميزو أقوال فيها أقوال أقوال بقصور ma masale halkanna wuxuu leeyahay haddii madaahibtu ay tacaarudo ama aqwaasha ruwaadu ay tacaarudo ama muxuuna yimaadaan ma daliilka yani ma ka ugu akhafkaa baa la qaadanaya oo markaa duruqul istidlaalka wuxuu noqonayaa dee in la qaato maxay shayga akhafka ah sida loo yidhi dee biwujuubi alakdi biaqali maa qiil oo kale mise biafqaliha mise biakhafiha rag waxay leeyihin biakhafi baa la qaadanayaadoo yuriid اllahu bikum اlyusra walaa yuriid bikum اlcusra daliilkeedaasaa jiro in shayga daliilba shaygu ka akhaf yahay maaragtay in la qaato maslaxada diintuna waxay ku binaysan tahay maxaan ku dhahda cala lyusri iyay ku binaysan tahay qaar waxay leeyiin adqalkaa la qaadanayaadoo waa akharu hawaaban aw axwad baa la yihahdaa adugu siyaabahaas isku khilaafeen waxaa loo badinayaa in maxaan ku dhahda dib kuri akhafka la qaadanaya bay rag leeyihin mas'alatun qaal musanif raximah اllahu tacaala mas'alatun ay haadihi tani mas'alatu mas'alo weeye ikhtalafuu hal kaana almustafaa mutacabadan qabla اnubuwati bisharcin wاkhtalafa almuhbitu faqiila nuuxun waibraahiimu wamuusa waciisa ikhtalafuu way isku khilaafeen culimmadii hal kaana ma aha rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mutacabadan ay mukalafan mid lagu kalifay ma ahaa qabla anubuwati nebinimada ka hor bisharcin sharci mid lagu kalifay ma ahaa ama mutacabidan labadaba waa lagu dabdiyey oo qaraaf iyo ragle mutacabidan bay ku dabdiyeen tanqiix mutacabadanna waxaad moodaa musanifku inuu isagu shuraaxdiisa badan ay dabdiyeen mutacabadan ay tahay oo mutacabidan yani mid ku cibaadaysta ma aha nebinimada ka hor wax sharci ah oo masaladana waxay ka hadlaysaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yani miyuu ku cibaadaysanayey intaan la soo saarin la waynu ogeynoo rasuulka ilaahay horta wuu ilaaliyey oo intaan la soo bixinba xagga rabbi ayaa laga dhowray waxyaaba badan baa la soo mariyey oo in maalan laabtiisa inta la dilaaciyey maxaan ku dha camaliya jaraaxiya lagu sameeyey oo qalbigiisii xadu shaydaan iyo waxyaaba noocaas laga saaray waxaa jirtay inuu intaan waxaygu ku iman uu godka tegi jiray oo yataxanaثu fii layaali dawaati اlcadad sida xadiidka bukhaariga ku sugan ba uu sheegayo marka rasuulku ma aha salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi intaan la soo saarin yani maxaan ku dhahdaa muxuu ku cibaadaysan jiray miyay isku khilaafsan yihiin sharcigan uu ku cibaadaysan jiray ma sharci maxaan ku dhahdaa ambiyadii ku horraysay miyaa ma uun ilaahay subxaanahu wa tacaalaa arrimo u waafajiyey miyay ahayd markii kadib la soo saaray qudheeda waxyiga loo soo dejiyey shareecadii ummadihii ka horreeyey diimihii loo soo dejiyey oo xagga ilaahay ka yimi ma ku cibaadaysanayey mise ma ahayn arrimahaas ku hadlaya marka way isku khilaafeen buu leeyahaadoo oo mabna alkhilaafka qaarkood waxay leeyihin rusushii horraysay sharaa'icdoodu ma jamiiculmukallafiin bay ahayd oo zamankiisii joogay iyo wixii ka dambeeya oo dhan mise waxay shareecadoodu qoom kastaaba nin walba qoomkiisa uun ayuunbuu mukallaf ku ahaa shareecada mukallaf ku ahaa taa qudhada waa laga yaaba inay tahay waxyaabaha khilaafka asalkeedu ka yimaado marka horta wuxuu sheegay inay isku khilaafeen ikhtalafuu way isku khilaafeen halkaan mustafaa ma aha rasuulku mutacabidan mid ka cibaadaysta ma ahaa qabla nubuwati nebinimada ka hor bisharcin ma aha dee qaarna waa anfiyeen qaarna waa diideen marka masaladu dee aqwaal bay leedahay aqwaal bay leedahay oo haa waa ku cibaadaysan jiray iyo maya kuma cibaadaysan jirin iyo waa laga joogsanaya waa saddexdaa qowl marka haddaan raggii yidhi sugayay baa markaa kasii khilaafay yacnii haa oo waa ku cibaadaysan jiray sharci buu ku cibaadaysan jiray waa yahay iyo mada iyo tawaquf marka hadduu shareecadii ilaahay soo dejiyey sharci ka mida uu ilaahay ku caabudayey raggii sugay maxay yeeleen ay yidhi waa jiraa khilaaf baa marka ku soo harantaa wakhtalafa almuhbitu wakhtalaf waa iskhilaafay almuhbitu kii muhbitka ahaa waa iskhilaafay oo macnaha wuxuu u jeedaa kii sugayey ee lahaa sharci ilaahay soo dejiyey oo shuruucdii isaga ka horraysay ah ayuu ku cibaadaysanayay kii yidhi muhbitka ahaa waa iskhilaafay faqiila qiil wuxuu leeyahay nuuxun ay huwa sharcigaa uu ku cibaadaysan jiray nuuxun waa shareecadii nebiyullaahi nuux sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan soomahayn halkaasay qaarkood soo daliiliyeen wa ibraahiimu waqiila qiil wuxuu leeyahay ibraahiimu nebiyullaahi ibraahim sharcigiisii weeye an ittabic millata ibraahiima xaniifan wamaa kaana min almushrikiin wa muusaa qiil wuxuu leeyahy muusaa nebiyullaahi muuse sharcigiisii weeye wa ciisaa nebiyullaahi ciise sharcigiisii weeye waayo aqrabu alambiyaa buu ahaa ambiyada kugu dhow buu ahaa shareecadaas ku cibaadaysanaya wamaa habata waqiila qiil wuxuu leeyahy maa maa eladii kii weeye habata sugnaaday annahu sharcun sharci inuu yahay wixii sugnaaday uun ayuu ku cibaadaysanaya aqwaalun ay haadihi arrimaha la soo sheegay aqwaalun weeye halkaas maxaa waxay noqonaysaa inay isku khilaafeenoo ninba markaa meeluu ku dhuftay markay yidhahdeen sharcigii ka horreeyey buu ku cibaadaysanayey ambiyadii loo soo diray ka horraysay ninba markaa meel buu ku dhuftay oo meel buu taabtay waalmukhtaaru alwaqfu waalmukhtaaru sida la doortay alwaqfu ka joogsi weeyaan oo imaamulxaramayn iyo hazaali iyo aamidi iyo rag noocaasa ayaa laga soo gurinaya hazaali iyo imaamu nawowi kitaabu rawdaysa qulisu caynkaas ku doortay laysa fiihi dalaalatu caqlin walaa habata fiihi nasun walaa ijmac buu lihi imaamu nawowi wax dalaalo caqliya ah oo kutusinaysa maalan dee nas gaara oo yani maaragtay inuu ku cibaadaysan jiray sharciga noocaas ama sharciga noocaasa ama nas kutusinaya ama ijmac kutusinaya ma jiro wanartadi alwaqfa hunaa wa aslan waa kiilaha marka isaga qulis markuu nadminaya suyuudiku marka in laga joogsado taasiilan ta'siilan xagga yani taasiilka iyo wa tafriican xagga tafriicinta intaba in laga joogsado waa yahay oo ta'siilan in la yidhaahdo can nafyi ihbaatoona sharciga noocaas ku cibaadaysanaya sharcigaas ku cibaadaysanaya iyo kuma cibaadaysanaynin